horta haddaan u noqdo ama aan ka bilaabo jawaabtaadii aan kuugu jawaabo su-aashaadii weydiisa ahayd maxaa kuugu dambeeyey ama shicibka iyo dawladdu ma isla haystaan waa laga yaabaa in dadku isfahamsan yihiin iyo dawladdu laakiin arrinta jirta ee anigu aan arkay taa maaha isfahmi waa maaha laakiin waxaad moodaa in ay siyaasiyiintula shicibka siyaasadaynayaan shicibkuna ay siyaasiyiinta siyaasadaynayaan sababtoo ah dadka shacbigiiga markay la joogaan dadka mas-uuliyiinta ah dhacdada runtaa iyo aragtida iyo fikirka uu qabee dhabtaa uma sheego laakiin markuu ka tegana fikir kale ayuu la yimaado kii kolkuu hadalkii ula horjoogaan ahayn arrintaas sidaa u taalla ayaa anigu aan ka sameeyey arrinkayga ugu dambeeyey gabayga ah magaciisa leeda xog waran gabaygaasi waa leeyahay siddeetan ilaa boqol buu noqon karaa hase ahaatee anigu aanan wadahayn ama halkuu ku qorra aan sidin baan jeclahay inta haddaan xasuusna inaan kusii xasuusiyo kuu sheego wuxuu yidhi bismi illahi raxmaan raxiim nin xilqaaday eed qaadiya kaan aayaha u xulannay een xamilka saarnow dadkii xadhigga kuu dhiibtay waxay kugu xantaan inaad xigtiya xanyar korisaaye inaad gaar cidna u xananin bay kugu xariiraane xunxun iyo waxay kugu xantaan gaaladabaxiine xaafidulqur'aan diiniyay kugu xariiraane ma xisaabtamay kugu xantaan xaalka jira mooge xeegada nin aad ula socday kugu xariiraane bilaash xayte waxay kugu xantaan gaabsho xawligay xawaaraha nin dheeraynayay kugu xariiraan kursi xoog waxay kugu xantaan sheegtay xubin weyne nin dadkiisu taashka u xidhay kugu xariiraan xabaal nololiyay kugu xantaan xaaqay aadmigay xabad nugule xamad fuutubay kugu xariiraan xulad ololiyay kugu xantaan xaaba baasidee nabad ku xamdi xuulaan nacay kugu xariiraan xadliyiya waxay kugu xantaan xagu janjeeraay inaad eexa xaashka ka tahay kugu xariiraan xintamiya waxay kugu xantaan reeru gogol xaari nin xiskii qabiil laga xalay kugu xariiraane xudxutiya waxay kugu xantaan xabaru siijeeni nin xaggaaba deymoonin bay kugu xariiraane kacaankii waxay kugu xantaan xididadiisiiye xisbigaa ninkii dumiyey bay kugu xariiraane nin xanaaq dhowbay kugu xantaanoon xamilin eede nin xuriyatal qowlka ogol bay kugu xariiraane waxbayaan xujiyayaa barrami booga xadantayn xaqiiqdana ka sheekayn hadday niman xagaakayni xog ogaalla waayaha u noqon eedda xaafsaday xumaan iyo samaantii uu raba labada xaaloodba ha kastaba mas-uulka u xorow xiisad baa shidane maxaa xala xaraantoo bulshadu waa xakama goysi intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaanan rajaynayaa insha allah wakhti kalena isagoo dhammaystiran aan gabaygaas qabto